ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuhu dhegeystaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxiib dhammaantiin ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bare hosu dhawaada xubinta wargeysada hoos waxliba halkaasi toos aad uga dhegeysataan oona la socotaan saaxiibayaal waa wargeysada oo maalin walbaa dhegeysataa marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard haddaba waxaan dhegeystayaasha la wadaagna waxeelihii markaasi ugu dambeysay ama ugu dambeeyey dhegeystayaal oo dabcan ugu dambeeyey ayaan saaxiibada ama dhegeystayaasha la wadaagnaa saaxiibyaal dhegeystayaal haddaba qeybaha dambe waxaan sidoo kale fursadu siiya bal siday kusoo kaakiceen dhegeystayaasha fursada ayaan qeybaha dambe usiiya bal hadalheyntu waxyaalaha deegaanada tuulooyinka laga hadalhayo qeybaha dambe ayay markaasi balantaynu tahay hadduu eebaha idmo markan wargeyska daily nation wargeyska daily nation waxaa leeyahay crime waa dembiyada dhegeystayaal ayaa hadda markaasi kusoo badanaysa wadanka waliba qeybta markaasi telefoonada ee markaasi laiska xado ama tuugada sidoo kale hadda ay kusoo badatay dhegeystayaal mise laiska dafayo noocyada nooc walba ay tahay ayuu saakalka wargeyska faahfaahiin kaga bixinaya dhegeystayaal waana dhibaatada iyo waliba dhibaatada iyo xatooyada ee hadda markaasi kusoo badanaysa wadanka wargeyska saaka faahfaahin macluumaad dheer ayuu ka qoray oo lawada ee dabcan wargeyska boggiisa labaad iyo saddexaad ayuu saaka ka qorayaa maanta isniin ah waxaa leeyahay dabcan waxaa badan doontaa dhegeystayaal waxaa badan doontaa in safaf dheer loo galo shirkadaha isgaarsiinta ee safaricom iyo sidoo kale airtel dukaamadooda maxaa dhacay simkarada ayaa markaas dadka ay bedelanaya inta badan maxay ku bedelanayaan dhegeystayaal maxaa loo bedelanaya simkarada simkarada waxaa dabcan dhegeysta lala xaday ama lala dafay ama sidoo kale lala baxsaday telefoonadii markaasay ku jireen main kenyans ama kenyaan fara badan ayaa markaasi maanta ama sidoo kale maalmooyinkan iyo bilahana soo dhaafay dabcan isdiiwaangelinaya telefoon sidoo kale soo baxay warar markaasi kala duwan in markaasi telefoonada markaasi laga xadayo iyo sidoo kale in laga dafayo maxaa looga dafaya dhegeystayaal qaar laba ayaa loo kala qaada dhegeystayaal ama saddex ayaa loo kala qaada halkan marka koowaad waxaa leeyahay kuwa boodhaboodha ah wato ama tugtugleyda ayaa markaasi qeyb ka ah in markaasi qofkii ay markaasi soo garab istaagayaan mise gasoo isla simayaan kadibna qofkaasi ay markaasi ka dafayaan dhegta u saaran telefoonka uula baxsanaya waana kuwa boodhaboodhaada ama tugtugleyda dhegeystayaal kuwa u taqaano iyo kuwa markaas ayagana ay markaasi si gaadma ah oo intuu iskula sima isagana uu markaasi kaa dafayo lugtiisna uu ku baxsanaya dhegeystayaal shaqsigaasi kan saddexaadna waa kuwa mataatuuda dhegeystayaal ku jira waxaa markaas leeyahay adigoo laga yaaba matatuuda inaad ku jirto oo laga yaab telefoonka in dhabtu kuu saaran yahay mise gacantaad ku haysato mise in dhegta uu kuu saaran yahay ayaa markaasi daaqada matatuuda aad markaasi fadhiday ayaa kugu soo jibinayaan xoogna kaaga dafayaan telefoonka asaga baxsaday waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal goobaha dadka markaasi ku caweeyaan mise baarka haday tahay mise maqaaxidaha dhegeystayaal qofka telefoonka meeshiisa hortiisa ma dhigan karo isla markii waxaa laga yaabaa in qaab markaasi farsamaysan qaab nooc kale in markaasi looga qaado dhegeystayaal uusan fahmi karin shaqsiga noocyadaasi yuliba tagtagaasi ayay hadda markaasi isu kala bedelayaan dhegeystayaal waana dhibaatada iyo xaaladaha markaasi hadda keenayso ma la socota dhegeystayaal tobanka daqiiqaba in shakhsiyaal fara badan ay markaasi lumiyaan ama sidoo kale laga xado mise laga dafo mise lala baxsado telefoonadooda dhegeysta every ten minutes leeyahay wuxuu qof walba toban daqiiqaba qof ayaa telefoonkiisa waynaya dhegeystayaal muxuu ku waynayaa shaksi ayaa la baxsaya shaksi ayaa la cararaya shaksi ayaa markaasi ka faa'iideysanaya maalin waliba waxaa leeyahay dhegeysta waa maalin weliba waxaa markaas la diiwaangelinayaa oo sidoo kale dadkay tegayaan xarumaha booliista dhegeystayaal halkaasoo iska diiwaangelinayaan leeyihiin in telefoonada markaasi laga xaday mise laga dafay tuugana markaasi ka dafeen maalin waliba lambarada iyo ama tirada iyo hadda markaasi sii badatay oo isdiiwaangelinta ama dadka markaasi rikoor markaasi qoraya ama dacwadda markaasi qoranaya ciddii markaasi ka daftaysan garanaynin laakiin ay markaasi baaritaana ay ciidamada booliiska ku sameeyey ay markaasi doonayaan safaricom iyo shirkadaha airtel waa shirkada safaricom iyo airtel dukaamadooda ayaa muddooyinkii markaasi lasoo dhaafay markaasi cariiri zaxmad xoogan fara badan markaasi ka taagneyd sidoo kalena hadda oo markaasi iyadoo usbuuca ama sabtida hadda ay xibid qaarkood ay inta badan ugu badan tahay dadkana ay waqti dheer markaasi ku qaadataa sidii isniinta loo gaaro ay qofka safafka dheer ay u galaan ciddii markaasi dhibaato markaasi soo gaarto waa maalmo joogtaa waa maalmo markaasi leeyahay haddii aan wax markaasi laga qabanin inay sii socon doonto dhegeystayaal sidoo kalena caliiri ama culeys fara badan ay hadda markaasi ka dhex taaganta mise ka jirta dhegeystayaal shirkadaha isgaarsiinta sida airtel iyo safaricom dhegeystayaal d c da ayaa hadda waxay markaasi dooneysaa inay isla kaashi xoogan samaystaan waaxda dambiyada waa booliiska caalamka macaalimiga interpol kuwa loo yaqaano si arrintan oga cabiyaan waa kuwa markaasi ula gudbaya telefoonada markaasi qaaliga telefoonada markaasi oo lacagtooda ay badan tahay ee kala gudbaya xuduudaha ama boordarka dhegeystayaal ee markaasi uganda tanzania soomaaliya etoobiya dhegeystayaal iyo suudaan inta badan oola gudbay ay hadda markaasi doonayaan sidii ay iskala kaashan lahaayeen oo shakhsiyaadkaasi la baxsanaya telefoonada markaasi loo hor istaagi lahaa booliska caalamiga interpol iyo waaxda dambibaarista dalka ee d c i da ayaa arrintan hadda markaasi doonayaan inay ka wada shaqeeyaan sidii markaasi kuwa baxsadka telefoonada markaasi loo soo qaban karo waxna markaasi loogu qaban karo dhegeystayaal hadda qiimaha ayaaba kore usii kacay leeyahay telefoonada lasoo xaday oo inta badan qiimo markaasi aada joon horaan loogu iibin jiray kadib hadda waxay leeyihiin tuugada waxay ka faaideysanayaan telefoonada oo sare usii kacay weliba qiimihii oo marka hore meesha joog ka kacay oo aada usii kacay hadda waxaa markaas laga yaabaa in lacagtii hore ay ku qaadan jireen mise ay ku heli jireen inay hadda markaasi ka duwan tahay dhegeystayaal tani ayaa hadda sare u qaadeen horaan waxaa leeyihi waxaa laga yaabaa in saddex kun laba kun iyo shan boqol ama saddex kun inta udhexeyso ama shan kun inay markaasi qaadan jireen hadda waxaa leeyahay koob iyo toban kun laba iyo toban kun telefoonada markaasi cusub telefoonada markaasi qaaliga telefoonada markaasi waxtarka ah dhegeystayaal ayaa hadda markaasi laga hadlaya hadda waxaa markaasi la sheegayaa in dabcan sixir bararka ay xaaladda markaasi shidaal ee sare usii kacday iyadoo telefoonada wadanka la keena dhegeystayaal duwadaha kale laga keena waxaa markaas ula socdaa isbedelka dhegeystayaal ee doolarka dalka sida wargeyska saaka halkan uu qorayo boggiisa labaad iyo saddexaad wargeyska daily nation wuxuu leeyahay dhammaan waa u wadasmannahay hanaanka wada qeybsiga dhegeysta waxaa sidaasi rigaadayga shagwa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadayga shagwa wuxuu leeyahay maanta meesha ka bilaawata dhegeystayaal ama halkuu meesha uu taagan yahay madaxweynaha iyo anigaba waxay markaasi naga go-an tahay sidoo kale sidii aan wax markaas u wada qabsan laheen ee ku aadan isbedelka iyo weliba sinaanta dadka guud ahaan dalka waxa uu lahay ama uu sheegaya madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa in hadda laga soo gudbay siyaasad oo hadda markaas aan la joogin wakhtigeeda markaas imaan doonto balse hadda la doonaya diiradda in la saaro qeybta markaas horumarinta iskala kaashadaan sidoo kalena loo dabcan iskala kaashado sidoo kale cidwalba doorkeeda ay ka qaadato waxauna tilmaamay inay dabcan ay siyaasadda ay ciyaar tahay oo dabcan wax walba isbedeli jiraan ama wax walba isbedeli karaan iyadoo markaasi ciyaar inta badan ay shadaka dhaaan waa gelinka dambe laakiin ciyaar labada gelin bay noqon kartaa gelinka hore iyo gelinka dambe laakiin madaxweynaha wuxuu leeyahay waa ku-xigeenkiisa rigaadayga shagwa in hadda markaasi looga fadhiyo laga doonaya cid waliba sidii markaasi kaalinteeda doorkeeda uga qaadan lahayd sidii isdhexgalka iyo sidoo kale wada shaqeynta arrimaha horumarinta dalka looga wada shaqeyn lahaa sida madaxweynaha markaasi qabo kan cadownimada asiga markaasi sheegeynay dabcan ama dabcan sheegashadiisa waxa uu tahay inay qaarindumis ay ku tahay shaqsigaasi horumar uusan dabcan uu kasoo horjeedo ee ku aadan sida markaasi gobolada wadanka wax looga qaban lahaa sida wargeyska saaka bogiisa toddobaad uu qorayo wargeyska bogiisa waa wargeyska daily nation wargeyska wuxuu qorayaa dhegeystayaal wariyihii markaas u dhashay dalka bakistan waxaa la leeyahay in markaasi uu ka badbaadi lahaa haddii markaasi si deg deg ah isbitaalka loogula soo cariri lahaa dhegeystayaal ashraad shariif oo wariye bakistaani ah ayaa lagu dilay dalkan kenya waa sanadkii lasoo dhaafay waxaana hadda markaasi la sheegayaa in waryahan markaasi la toogtay qasab iyo olajeedo loo toogtay lagana toogtay qeybta dambe ee madaxa dhegeystayaal baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in markaasi si deg deg ah loogu badbaadin lahaa laakiin mar uu dhiigbaxay mar markaasi dhibaato ee markaasi gaariga ku dhex jira ama lagu dhex joogtay ee xaaladda markaasi ku weyneetay ayaa markaasi noqotay in dib markaasi loo keeno ama lala soo caro isbitaalka laakiin ogow waxaa leeyahay ashraad shariif oo wariyey markaasi wadanka bakistan inta badana bakistan aada u dhaliili jiray waxqabadkeeda iyo weliba hogaamiyaheeda ama hogaaminteeda waxaana hadda sharaaf ashraadi ama ashraad shariif markaasi leeyihiin in ay si markaasi qaldan oo dabcan si markaasi aan hufneyn loola dhaqmay dhegeystayaal oo la toogtay laguna dogtay wadanka gudihiisa dhegeystayaal ee sanada soo dhaafay haddaba baaritaano ayaa markaasi sidoo kale hadda markaasi ku raadinaa qoyskiisa ciddii markaasi ka dambeysay dilka iyo ciddii soo adeegsatay iyo sababta aanood ay markaasi lagu aanayn karo loo dilay shaqsiga wariyaha horaan ayaa markaasi lagu dil- dabcan lagu aada u dhaliili jiray xukuumadda waqtigaasi oo sidoo kale taageero xoogan uu siin jiray qaan oo asaga markaasi aada u taageersan dabcan waa dabcan asagana a- aada u taageersan waxaana markaasi muuqaalo iyo dokumentiyo kala duwan maqaalo dhegeystaraa maqaalo iyo dokumentiyo kala duwan markaasuu ka qoray ku aadan bakistan weliba hara- heyrka markaas max- dabcan musuq maasuqa ay ka joogto iyo sida markaas wax ay u qaban la-dahay taasi ayaa la sheegayaa in lagu tuhsan yahay mise ay ku lug- uu ku lug leeyahay inuu shaqsigaasi loo dilay mise lagu- uu ku gala- uu ku- lagu galaftay noloshiisa madaxweynaha dalka william ruto wuxuu asagana sheegay in hadda dabcan een, saadaalinta een, deerta waa dabcan saale- waa saadaalinta biyo badan ee, ama b- waa elnino ee hadda markaasi roobabkii markaasi laga do-ay guud ahaan wadanka sidii la rabay hadda markaas uusan u daynin ama sidoo la rabay uusan u imaanin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay weli waxa uu sheegay in isbedelka cilmi- cimilada weli cu- caqabad iyo culays ay ka taagan tahay Eh, sidoo kalena hadda waxyaalo fara badan iyo wixii markaasi la raadinayay dadka sidoo kale cabsi fara badan ee ka qabin xukuumaddiisa in haddaysan imaanin sida wargeyska boggis uu qorayo waana alino dhegeystaal waxda markaas u u qaabilsan ematukuwa ee habada em, cimilada ayaa markaas in badan eh, xoogagta markaasi kenyaanka la wadaagaan sidoo kalena meelaha ay roobabka ka jiraan meelaha markaas roobabka ka jiraan meelaha kulaale- kuleelada iyo uumiga uumiga ay ku badan tahay ay inta badan ay soo saaraan waaxda markaas u qaabilsan cimilada dhegeysta ee hawada ee dalka laakiin madaxweynaha wuxuu hadda hulkan sii xoojinayaa uu leeyahay wax markaas la saadaalin karo inaysan jirin balse ku aadan alnino laakiin wax walba markaas isbedeli karaan sida horaan ay sheegeen khubarada markaasi ku taqasustay arrimaha ee dhegeysta cimilada hawada dhulka dhegeysta iyo weliba biyaha taasi sheegayso in hadda horaan laga cabsi qabay sidoo kale laga arkay wadamo aada u tiro badan inay fatahaado iyo duufaano biyo wata ee markaas ay qaribeen gurihoodii iyo weliba deegaanadooda dhegeysta sida wargeyska boggis afraad uu qoray wargeyska daily nation eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qeybar aad dhegeysanaysaan saaxiib yaal subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan iyo si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiib yaal qadka telefoonka iyo saaxiibka ugu hore barnaamijka saaka ama subax wanaagsan nowda furaytoro halkuu ku sugan yahay waana magaciis bal dhegeystaha saaxiibka ayaan siinaya markan star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum subakat wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu rashiid ibraahim bumuwaane ka waran waa fiican nala- nabad baa lagu soo kaga shaqo waa la kala aaday duwa waa fiican yahay nabad baa lagu soo kaga waa la fiican yahay waan ku salaamay adag iyo binti cadde maxamuud cabdaahir dhaqane iyo xamdi gure shukran wamaadsan sharifka xegaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow halo star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
am yuusuf bakal see tahay waan fiicnay soo dhowow saaxib alxamdulilah bo barwaaqa hay halkay ku sugan tahay
cadhuun ka waran
cadhuun way fiicanta alxamdulilah haye
waxaan ku salaam adiga dhegeystayaasha dhammaan shukran umahadsan yahay saaxibkaasi xigaa kale qadka telefoonka asagana subax wanaagsan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha lamaradaa si toosa nooga soo beegsan karaa mase usoo wici karaa dhegeysta subax wanaagsan dhammaantiin bal saaxibka qadka telefoonka ku jiraan siinaya goor warkiis deynta subaxnimaad maqli doontaan soo dhow walaal magacaaga subax wanaagsan waan ka xumay dhegeystayaasi qadku ka baxay een, kan kale aan siiyo star f m soo dhowow وعليكم السلام aan leeyahay saaxiibkaasi qadka adeegeysa hal qad uu kaliya shaqeynaya waa lambarka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarkaas uu kaliya noo shaqeynaya lambarka kale cilad ayaa ka jirta dhegeysa waan ka raalignaa dhegeystayaasha mar waliba noo sheegayaa isku daya lambarkaas inaad iga soo wici kartaan saaxiibayaal xigaha qadka telefoonka star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamaya waa algeedi karibuna soo dhowow
rubuna labadooda aad baa loo fiicanya alxamdulilah haye abubarsi aad buu u fiicay howlaha aad bay u kala socotay ilaahay u talagalay Mhm.
alxamdulilah ilaahay baa maanta iskale waan fiicanna waa ina salaam inigan
shukran umahadsan yahay saaxiibkaasi qadaha eh, qadka kale ayaan siinayaa shan daqiiqa aan usoo hartay shantaas daqiiqo waxaan doonayaa in shan qof aan ku siiyo star f m soo dhowow waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan saaxiib yaal een, xigaha qadka telefoonka kalaan siinayaa star f m soo dhowow magacaaga subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow xuseen yalcalo cabdi xagar dheere ka waran
boqol toban iyo afarta ilaahay wuuna beriyey ma garad haye
jawigu waa degan yahay iskuulka ubeendo imtixaan baa ka socda ma garad mhm
hawa barigana nabad weeye aad iyo aad xaaladdu waa fiican tahay caalimulislaam nabad allaha inooga dhiga sidaasaan leenna ma garad ardadana ku gubeysta allaha ka dhiga shukran aada baad umahadsan tahay in badan baan ku salaamayaa saaxiib aada baad umahadsan tahay sidoo kale waan kaa qaaday eh, xuseen dhankaasi xagareer xarunta saaka upendo school ayuu usii qaaday waxbarashada inkastoo uu leeyahay imtixaan ayay u fadhiyaan star f m soo dhowow soo beegso mar kale saaxiibkaasi eh, ka raali noqda dhegeystayaal ee lambarka eh, kale ee ciladiisa in wax badan laga qaban doono malmaha soo socoto star f m soo dhowow
alo wacalaykum salaam walaal halkay ku sugan tahay magacaaga nin ibrahim yusuf la ibrahim door la dhahayo ifo ifa ka waran joore ah ifo ifo waan isaacdey ka waran
xoolaha waa la kala dareersaday iskuullahan hadda waa loo baxay ilaahay baa mahadle hagaga dadkiiba waa kala dhaqaaqaya wax hadda dhibaataya ma jiro roob unba tuune roob allahna siiyo caafimaadna allah nooga daro amiin roob allahna siiyo caafimaadna allah inoogu daro ayuu leeyahay saaxiibkaasi ifa naga soo wacay saaxiibka kale star f m soo dhowow
bakada waan ku salaame shukran
waa axmed oo joogo xagareere ka waran
aad baan faana walaal alxamdulilah waxta ma jiro jawiga uu degan yahay wax hadda maaragtay adan lahayn oo sii weyna ma jiro aad iyo aad baan u fiicannahay waana ku salaamay shaqadana ku wanaad walaal shukran sa- saaxiib adeegana maalinta ku waanaato Eh, saddex daqiiqa soo hartay laba daqiiqa soo hartay dhegeystayaal saddex qof ayaan kala siinayaa star f m soo dhowow star f m subax wanaagsan soo dhowow ka gudub kan kala sii star f m soo dhowow
halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu amaami shabax xasaan guri waa yusuf bakad waan ku salaame ka waran
waan fiicanna walaal maxaan beryahan leemanka idinka hadlaadeen waan mashquulne haye
inaa adeer dhaxale leemanka hagaajiyabal waa cillad kale oo ku timaada stuudiye ka waran een, meeshaad ku sugan tahay shabax iyo raaya iyo saanqur inta udhexaysa nooma dhicin barbax baa iskaga jirnaa waa ka nabadgeliya waan fiicannahay ma garatay Mhm.
hadalhaynta telefoonada haddaan ka dabagalo gaarisa nafteeda saasaa la yeelayaa ma garat haye
weli gaaris waxaa usii dheer baan maqlaya meel maroora la yidhaahdaa u jooga fundi oo maaragta tareega ka goynahaya oo maba la helahayo dhen Mhm.
marka niyow nairobi hadday ka dhacday waa dhibaato kale waxaan dhihi lahaa telefoonada qolada soo saaraan oona iiyaan baaba ka dambeeyaan baan dhihi lahaa anigu waxaa suuqa inuu kaco sababtee aad baad mahadsan tahay shukran mahadsan yahay mushabax dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib aad lamaan jiro ku mahadsantihiin la socodka dhegeysta xulashada star f m اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته دغيسان كلانتي وعنا وناغسن اذاعه ستار اف ام عتو قبل كوقي بري دغيسانيسان صاحب الدمانتين وكما سنتي لصوت كدغيسغا عodku gobolka waqooyi saacadda taar- dabcan taariikhda saaka wuxuu ku beegantay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeysta maalin isniin ah xaaladaha guud ee wadanka ayaan diiradda ku saarnaa barnaamijka dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcuhu halka tala- talaadada iyo sidoo kale khamiis wanan ku egno arrimaha gargaarka biniaadnimada iyo qaxootida iyo sidoo kale arrimaha qoyska barnaamijka alaba waxayna la socosay anigu cajiis subakas adigana qeybaha dambe ayaan fursadda markaasi kuu siiya deegeyste si aad aragtada fikirkaada markaasi aad oga dhiibato haddaba saaka waxay la fara badanayeen barnaamijka kaga hadli doona dhegeystayaal ee ka mid tahay dhegeysta dadka xoolahooda oo xaqdarro lagu cuno maxaa loogu cunaa dhegeystayaal waxay markaasi ka socotaa gobolka waqooyi bari iyo weliba guud ahaan geyiga soomaalida intooda badan markaasi ee hadda dhibaatada iyo ca- iyo xaaladahan markaasi ay ka taagan tahay maxaa la cunaa horta maxay tahay waxa laga hadlayo waxaa markaasi ka mid ah wixii markaasi bulshada ama ummadda markaasi soo dabcan gobolada markaasi loo soo qaado haddii idoo qaab qaldan markaasi lagu soo qaadayo iyo wixii markaasi loogu talaga dadka in markaasi si hufan si nidaamsan si saxa markaasi loogu kala qeybiyo ama si saxa loo siiyo laaluushka ayaa ka mid a dhegeysta iyo masuq maasuqa waxyaala fara badan oo hadda inta badan gobolka markaasi aan kaga hadli doono diiraddan ku saari doono dhegeysta ayaa diir- dabcan kaga hadli doonaa adigana qeybaha dambe ayaan fursada kuu siin doona si aad aragtidaada fikirkaada markaasi oga dhiibato dadka xoodahooda oo xaqdarra lagu cuno sheekh maxamed cabdi umal ayaa markaasi ka hadli doona dhegeystayaal bal dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi keenaysa iyo sunanka waxyaalaha diinta islaamka ee ka qabto iyo cuqubadaha marka ama cuqubada waa cuqubadaha markaasi laga heli karo laga dhaxli karo iyo bulshada dhibaatada markaas iyadana ay la kulmi karto la heli karto dhegeystayaal bal ka waran haddii dadka xoolahooda xaqdarro lagu cuno ama sidoo kale lagu lunsado mise lagu baabiye dhegeystayaal waxay markaasi ka turjumaysaa sidoo kale in gobolkaasi horumar uusan gaari karin in sidoo kale dadkan ay markaasi noqon karaan dad qaafil ah dad markaasi waxooda xaqoodan soo aan soo dhacsan karin balse markii dambe u baraa- u bareeri karo ama sidoo kale markii dambe raadsan karo dhegeystayaal in ay markaasi ay xaqdarra wax markaasi ku raadsadaan waana tan hadda markaasi gobolka markaasi ku badata dhegeystayaal ay ka mid tahay dhegeystayaal qandaraasyada oo cid waliba hadda qandaraas ay raadsanayso dhegeystayaal si markaasi wax um ay u dhisto siba markaasi wax ay oga hesho iyadoo hadda qandaraasyada lagu tilmaamo lagu sheego in xitaa mar- markaasi lacag lagu kala iibsado si qofkaasi lacag fa- oo halkaas oga helo si mar- si uu wax u dhiso ama si uu halkaas wax oga macaasho waa hadda dhibaatada dhe- dhegeystayaal taagan laakiin ma la socotaa dhegeysta lacagta qandaraaska la so- la- la qaadanayo in ay tahay dadka xoolahooda in dadka markaasi mujtamaca ama bulshada markaasi xoolahooda inay tahay in markaasi la doonayo in ninka shaqsiga ama siyaasiga ama ninka markaasi hogaanka maamulka u haya dhegeysta lo- si hufan si sinaana in markaasi waxooda loogu q- dhiso loogu qaybiyo si nidaama laakiin in had markaasi gacmo kale oo markaasi waxba aan bulshada ka ogeen ee u marayso dhibaatadaasina dhegeystayaal ee hadda gobolada markaasi ka dhex taagantaha mise ka jirta dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla eegi doonaa markan waxaan dhegeysanayna sheekh maxamed cabdi umal kadibna qeybaha dambe asagana ayaa markaasi sii faahfaahin doonaa iyo weliba dhibaatada iyo waxyaalaha laisma gaarin dhegeystayaal si fiican ayaan u wada dhegeysan doonaa oo dhammaystiran si markaasi cid weliba ay u ogaato bal dhibaatada maantana haysato iyo weliba dadka xoolahooda xaqdarada lagu dhaco ama lagu cuno dhegeystayaal inay hadda gobolka markaasi ka jirto adig unbaa markaasi inooga jawaabi karaa adig unbaad garanaysaa halkaad ku sugan tahay tuulada ku sugan tahay qaryadaad ku sugan tahay iyo meeshaad ku sugan tahay bal inay dhibaatada markaasi maanta ay ku haysto bal in xoolahada la dhacayo in xoolahada markaasi la cunayo in xoolahada si nidaam ay kuusoo gaarayaan hadday tahay waxbarashada hadday tahay goobaha caafimaadka horumarka dhanka kaabooyinka dhaqaalaha iyo weliba bulshada markaasi inay markaas is ogtahay marka mar- ama xoolahooda ama lacagtooda dhegeystaan inay markaasi la ogyahay si hufan iyo si nidaamsan iyo si saxan inay markaasi kusoo gaarayso mise inay gelabgelab kusoo gaarayso mise inay markaasi xatooyo ay waxyaala markaasi u dheehan tahay mise ay hoostaallo dhib- ama lagu hoos ama la hoos dhigay dhegeyste inay waa dabcan lacag waa xatooyo markaasi la hoos dhigay mise la qurxiyey inay markaasi gobolada ama gobolkaada ay ka jirto mise deegaankaada taasi dhegeysta ay- adigan baa nooga jawaabi karaa ood garan kartaa bal halkaasi inay bal xoolahada si xaqdaro lagu cunayo mise si wanaagsan inay kuusoo gaarayso walow aysan kuusoo gaarin anigaba kuu xaqiijina intaa adiga ay iibi sheegin dhegeyste laakiin haddaba dhibaatada iyo cuqubadaha markaasi laga dhaxli karo iyo waxaa lagala kulmi karo sheekh ayaa markaasi noo sharaxaya kadibna waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal qeybaha dambena dhegeystayaasha ayaan fursada siin doonaa bal dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi hadda ay wajihi karto haddii markaasi ay sii socoto ama ay sii badato xaqdarada markaasi xoolaha ummadda ama dadweynaha markaasi lagu hayo mise lagu lagu cunayo mise lagu dhacayo iyo weliba waxaa ka dhalan kara dhegeystayaal iyo golob iyo gobolka halka uu ku dambeyn karo dhegeysta haddii ay sii socoto dhibaatada iyo xaaladahan haddii aad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeeda waxaad naga dhegeysanaysaan hal eber shan dhibic sagaal haddii aad mombasi nawaaxigeeda aad ku sugan tahay waa hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab waa sagaashan toddoba dhibic hal wajaariya habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheeray beled xaawo suufta banisa raamu lafey sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtuna ahay sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balambala meeru madogaashina waa hal ibar laba dhibic saddex marsaabidi mooyaale waa sideetan toddoba dhibic toddoba dhegeysal www star f m co k applicationka abka idaacadda star f m na dhegeysal waa soo dejisan karta halkaasaad kala socon kartaa barnaamijka idaacadda star f m ama barnaamijyada dhegeystayaal waa sidaa markaasi aan kuugu sheegayo waa sidaa markaasi aan kuugu bidhaaminayo waa sidaan wax aan kuugu sheegayo dhegeystayaal iyadoo barnaamijka gobolka qoybar inta badan aan saaka ku saari doono kaga hadli doono dhegeystayaal bal xaqdarada iyo weliba dadka xoolahooda xaqdarada lagu cuno lagu dhaco dhegeystayaal iyo weliba dhibaatada iyo saameynta ay ku keeni karto lama socotaa dhegeysta mise ma ogtahay waxay ka dhalan karto iyo weliba caqab- cawaaqib xumada inay sidoo kale bulshada dhexdeeda kusoo noqon karta dhegeystayaal ma la socotaa dhibaato ama shaqsi markaasi hogaamin ama hogaam ama hogaamin ama sidoo kale mid markaasi si kala duwan markaasi xoolaha u bare dabcan iska cadaysto oo in markaasi xaqdarada uu ku cuno uu ku cadaysto inay markaasi saameyn karto mise dhibaateyn karto bulshada dhexdeeda sidoo kale ku fidi karto sidoo kale cidda markaasi ay raadin samayn karto nidaam markaasi ka baxsan cid markaasi saxa wax ku heli kareed sidoo kale ka dheeraynayso sida markaasi horaan wax ku raadsanaysa dhegeysa mise cid kaliba ha- ama qof waliba markaas uu raadsanayo sidee markaasi wax ku helaa sidee markaas wax ku dhacaa sidee markaasi xaqa ummadda dhegeystayaal aan wax markaasi ku doodsan karaa mise aan ku boobi karaa dhegeystayaal waa arrimaha hadda markaasi gobolka ka dhex taagan dhegeystayaal markaad tagto goobaha markaasi dhalinyarada ay ku sheekeysanayaan iyo markaad tagto goobaha duqeyda iskugu imaanayaan iyo xafiisyada qaar markay dabcan inta badan dadka ay markaasi ku kulmayaan waxaad maqlaysa arkaysaa in cid- cid walba markaasi qandaraas ay raadsanayso in cid walba markaasi musuq maasuq ay ku bixinayso in sidoo kale baloodya ogow halkan ayaa wax walba kugu sharaxaya dhegeystayaal ogow si cid walba markaasi qandaraas u heshay wuxuu usoo gadaa dhulkiisa ama baloodkiisa ayuu usoo gadaa mise guryihiisa ayuu u iibinayaa si markaasi keliya uu helo qandaraas uu markaasi lacagtaasi uu ku bixiyo dhegeystayaal hadda waxaa bilowtay dhegeystayaal qandaraasyada gobolka waqooyi bari in markaasi la kala gato mise dadka ay kala iibsadaan sidee loo kala iibsadaa anigaa kuu sharaxaa dhegeystayaal laba qaabo laba qaybood ayaa markaasi kugu kala dhigdhigayaa haddaba hal shan tan koowaad waa shakhsiga mar uu gato dhegeystayaal oo markaasi shakhsiyaad kale uu u maro taasoo u fudeynayo mise dhegeystayaal ay usoo sahlayaan taasi fudaynteed- fudaynteedu dhegeystayaal waa qofka shakhsiga lacagta markaasi ka baxayso maxay tahay lacagta marka waxaa laga yaaba dad qaar inaysan fahansanayn waxaa laga yaaba dadka inay markaas uu leeyahay muxuu tahay wax marka uu ka hadlayo ogow waxaa laga hadlaa dhegeystayaal qandaraaskan markaasi shakhsiga uu qofka bixinayo wuxuu marka hore dhegeystayaal uu raadinaya bal sida marka hore uu ku heli lahaa tusaale axmed waxa uu markaas yahay nin markaasi hore dabcan uusan fahansanayn arrimaha qandaraaska laakiin maxaa laga yaabaa in loo sheegay mise shaksi kale uu arkay inuu guryo- guryo ka dhistay in sidoo kale baabuur uu kasoo iibsaday qandaraas markaas uu helay qandaraasyo bilooyin uu helay qandaraasyo sanada uu helay waxaasoo dhan ayaa markaasi u jeexaysaa wado eh, qaldan markaasi axmed inuu fahmo halkan markaasi waxaa laga dhaxlay ama halkan wax markaasi laga taajiray inay tahay qandaraaska waxaa kadib uu raadinayaa dhegeystayaal sida uu ku heli lahaa kadibna waxaa looga waramaya loogu sheegayaa in markaasi wadadaasi wadadaas uu maro in halkaasi halkaasi uu waraqaha geysado in markaas wax uu soo saxiixdo ama sidoo kale in dukumentiyo uu soo hagaajisto kadibna wuxuu imaanayaa nairobi halkan ayuu markaas waraqada ka hagaajisanaya iyo wax markaas uu ku howlgeli ama ku falgeli lahaa ogow waxaa markaasi uu sameynaya marka dambe inuu ku laabto magaaladii uu kasoo jeeday ama gobolkii waqooyi bari uu marka hore kasoo jeeday dhegeystayaal kadibna wuxuu markaasi sameynayaa eh, dabcan sidii uu lacag ku heli lahaa waxaa laga yaabaa dhulkii inuu u iibiyo dhulkii inuu gado kadibna waxaa laga yaabaa shay- dabcan inta markaasi kuwa isku xiraya tusaale waxaa laga yaabaa kuwa isku xiraya xildhibaanka ama kuwa markaasi shakhsigan in markaasi loo raadiyo iyo weliba kuwa markaasi c d f ta markaas u qaabilsan waxay isku dayayaan inay markaas shakhsigaas ayagana ka dalaalaan ogow waa dalaal kale waxaa markaas laga dalaalayaa shakhsigan kadibna waxaa laga gadaya laga dhaadhicinayaa in shakhsigan uu ol- u ololeen jiray in shakhsigan uu markaasi la doonayo in wax badan ula qabtay ula sameeyey ogow shakhsiga markaasi xildhibaanka u dhexeeyo iyo kan kale wa- ama waa xildhibaanka iyo shakhsigaasi waxaa u dhexeeya kuwa markaasi c d f ta u qaabilsan ama u shaqeeya waxaana markaasi ka dhaadhicinayaan xildhibaanka in shakhsiga markaasi la siiyo dhegeysal qandaraas qandaraaskaasi waxaa markaasi uga qaatay lacagtaasi sidoo kale gaarin waxaa laga yaabaa lacagtaas inay gaarin xildhibaanka laakiin xildhibaanka lacagta gaaraysa maxay tahay laakiin shakhsi kale ayaa markaasi dhexda u fadhiya ninkana wuxuu markaasi raadinayaa sidii uu qandaraaskaasi ku heli lahaa qandaraaskaasi bilooyin badan ayay ka qaadanaysa waxaa laga yaabaa in ay qofkaasi ay ka baxdo ilaa iyo dhowr milyan oo lacag ah kadibna waxaa laga yaabaa in uu markaasi laba fasal ama saddex fasal in markaas laga- lagu- shakhsigaasi eh, loo xilsaaro in uu dhiso waxaa laga yaabaa in loo soo geliyo lacag afar milyan oo lacagta dalka waxaa laga yaabaa ba- hal milyan ama sagaal boqol in markaasi laaluush ama qaabka markaasi qaldan ee uu ku bixiyey kadibna waxa uu dhisayaa saddex eh, fasal oo markaasi aan tayadooda wanaagsaneyn laga yaaba markay dabeelaha imaadeen baatiyada markaasi eh, saqafka hore markaasi ay ka duulayaan alwaaxyadii ay markaasi ka sidoo kale ay ka xumaanayaan iyo sidoo kale foundationkii ama aaskii hore ee fasalada sidoo kale inay tayadooda aysan wanaagsaneen imisaa fasallo ayaa la arkay si qaldan loo dhisay imisaa musqulo ayaa la arkay si qaldan loo dhisay oo markay roob da-aan dumayaan dhacayaan imisaa la arkay gobolka waqooyi bari ayaa loogu tegaya loogu arkaya iyo sidoo kale masal- fasallo markaasi aan inta badan la isticmaalaynin ama sidoo kale aan la- eh, dabcan inta badan aan la isticmaalaynin iyo sidoo kale masqulo fara badan oon la isticmaalaynin waxaana markaasi aan dadka mujtamaca bulshada oo waxtar markaas u lahayn shakhsigaasi keli wuxuu ku xalaashanayaa ama sidoo kale wuxuu halkaasi ku xalaashanayaa sidii marka hore lacagtiisa kow uu kusoo ceshan lahaa sidoo kalena lacag kale uu dulsaara halkaas uga soo dhalin lahaa dhegeystayaal waxaa laga yaabaa afartan milyan loo dhisay ama loo dhiibay inuu markaasi uu ku dhiso lacag gaarayso hal dhibic shan milyan inuu ku dhiso fasal- saddexdaasi fasal ama inuu ku dhiso laba milyan halkan laba milyan ee kalena ay asaga usoo harayso kadib wuxuu sii hanaqaadaya hunguriga ayaa weynaanaya kadib uu sii tallaabsanaya wuxuu leeyahay waa inuu markaas waxyaalo kale sii raadiyaa waxay laakiin uu dadaalaya musuq maasuq uu ku bixinaya laakiin asaga uma caddo uma ogo in fasaladaasi uu dhisayo in car- jiilka dambe iyo fasalada markaasi dambe ah, dabcan waa jiilka dambe iyo dadka markaasi soo socdo in ay fasaladan ay markaasi u wanaagsan yihiin wax badan ay ku baran karaan xitaa dhigiisa lama dhi- ma dhisayaan mise ma dhigayaan eh, fas- dabcan dhisaska markaasi ama caruurta ama kuraasta caruurta ay ku fadhiistaan balse keli wax u cad in fasalkaas uu iska dhiso dhegeystayaal keentana in uu shakhsigaas uu keli u ku qaato qandaraaska waa arrimaha musuq maasuqa dhegeystayaal soo hoosgasho tan kale dhegeyste ayadana qaybta dambe ayaan kugu faahfaahin doonaa dhegeystayaal waa qaybta koowaad qaybta dambena waa xildhibaanka iyo shakhsiga markaasi qandaraaska qaadanayo dhegeystayaal in uu markaas ay kala saxiixdaan wuxuu leeyahay shakhsigan tusaale axmedka ayaa marka lasoo qaadanaya tusaale axmed ayaa iyo waxaa markaas cilaaqaad iyo xiriir wanaagsan u dhexeeya xildhibaanka ama siyaasiga ama qofka markaasi guddoomiyaha halkaasi ka ah kadibna waxaa la leeyahay axmed lacagtan waa toban milyan qaad kadibna ku hagaaji balse ogow boqolkiiba soddon ama afartan ayaa aniga kugu leeyahay ogow waa ninka siyaasiga lacagtaasi bixiyey ma ogtahay in lacagtaasi markaasi ay bulshada ama ummadda markaasi leedahay sidoo kale si xaqdarra lagu cunayo ma la socota imisa masaakiin ah imisa dhibaataysan oo biyo-la-aan ay quudin kartaa lacagtaasi intaasu milyan dhegeystayaal ay wax u tari kartaa waa haddii markaasi xis- xisaabtan ay imaato dadka oo hadda iska banaystay in markaasi la cuno xoolaha dadweynaha iska cadaystay in la cuno xoolaha dadweynaha in markaasi ay iska billiqaysaan xoolaha dadweynaha sidoo kale dadkii markaasi ayagana dadweynihii aysan fahamsanayn waxa markaasi ayaga kusoo aadan iyo waxaan kusoo aadays- aan ku ku aadaysnayn dhegeystayaal waana tan hadda markaasi inta badan laga hadlayo leeyahay warkawaantowa waxaad markaasi samaynaysaan iyo waxaad cunaysaan iyo waxaad quudanaysaan ha iniin noqdaan wax xalaal ah laakiin xalaashi ayaa hadda markaasi noqotay mid markaasi qiil ku jirto laga yaaba boqolkiiba hadda inay markaasi dad yar oo keliya ay markaasi quudanayaan xalaal haddaba gobolka waqooyi bari wuxuu wada noqdo qandaraas haddaba gobolka waqooyi bari waxay markaas iska noqotay in la iska cadaysto qandaraaska qandaraas qandaraas mashruuc mashruuc mashruuc tan keentana mashruucan inuu hadda iska sii socon doono bal maxaa horta dadka xoolahooda xaqdarra loogu cunaa sheekha ayaa noo sharaxi doona markii cudurada hore laga ogaado haddaba mid kamid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeysa waxaa jiraan Een, waa mid kamid adaga qaybta barnaamijka arwan isbitaalka aqaqaan hospital dhegeystayaal haddaba waxyaalo fara badan ayaa isbedelay natiijooyin wanaagsan iyo weliba kabasho deg deg ah ayaa markaasi hadda isbitaalka sidoo kale deg deg uu kuu keenay isbitaalka aqaqaan university hospital waa daryeelka bixiyaha ee weliba eh, khibrad markaasi u leh in ay markaasi taageerayaan dabcan ugu taageeraya teknolojiyada isbedelka hadda markaasi lagu keenay waa ugu dambeeyey weliba qab- wala qalab markaasi heer sare oo caalami ah koox khubaro ah oo markaasi ka kala socota khasuusiyaad kala duwan sidoo kale hayse ayaa wa- dabcan ku- eh, ka wada shaqeeyaan si ay uusan bukaanka markaasi oo dhibaato iyo xaalad kale markaas ula siis- eh, ula s- eh, aysan ula soo darsin daryeelka ugu fiicanna uguna sareeya markaasi aad ka helaysa aqaqaan hospital dee isbitaalka aqaan hospital ayaa hadda dhegeysta waxa walba markaasi ka helaysaa waana isbitaal markaasi caalami ah waana isbitaal wax walba markaasi ee hadda xanuunada markaasi kala duwan ay ka dabcan ay ka daaweynayaan shakhsiyaadka markaasi kala- ama shakhsiga ama bukaanka dhegeystayaal oo cudurada markaasi daashay haddii aad ku wareertay isbitaallo kale haddii aad meelaha markaasi kala duwan aad ku aad ku wareertay xanuuna ah, xanuunkaad markaasi maanta garan laadahay waxaan ku leenahay orod bar markaasi booqo isbitaalka caalamiga ah, qaan hospital ee markaasi ay ku kala leeyihiin isbitaalada guud ahaan dalka dhegeystayaal weliba hadda isli oo ayaa markaasi ay ka mid tahay iyo sidoo kale wajeer capital center sidoo kale timol eh, value ayaa markaasi ka heli- ay sidoo kale ka heli kartaa iyo sidoo kale eh, arcadeka eh, peponi road iyo westland ayay weliba goobo kala duwan dhegeystayaal wixii faahfaahin ah cu- cudurada markaasi kala duwan ayaa markaasi eh, lagaga daaweyn karaa cud- cid waliba cudurka eh, uu qabo ayaa markaasi bukaanka laga daaweynaya dhegeystayaal eber toddoba soddon waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed markaasi si toos ah u beegsan kartaan dhegeystayaal ballan ka samaysan rugta caafimaadka ama rugta caafimaadka isbitaalka aqaan xaruntiisa dhexe puntland ama xarumaha isbitaalaha ee kale ah aqaan uu ku leeyahay si xa- een, aa markaasi ee, u hesho daryeel bog- daryeel markaasi dhameystiran iyo weliba daryeel caafimaad ah ee takhasusyaad kala duwan ee dhakhaatiir halkaasi ku joogaan aad kaga heli karta dhegeystayaal aqaqaan hospital ama aqaqaan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo haddaba ugu imo isbitaalkaasi dhegeysta marka mar kale aan kugu celi waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed maraasa si toos ah u wici kartaan ama u balan ama buug ama balaan ooga samaysan kartaan dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeysan waxyaala fara badan ee markaasi kasoo hadalnay barnaamijka furfurashadiisa dadka howlahooda markaasi xaq darada markaasi lagu cunay mase lagu dhaco dhegeysanaya barnaamijka diiradda ku saara bal marka sheekh ayaa si toosa u dhegeysanayna kadibna dhegeystayaasha iyo weliba faahfaahino kala duwan ee markaasi sii geli doona hadduu eebaha idmo oo waxyaalo fara badan ayaa markaasi iswadaarsan doona bal xaqiiqda rasmiga dhabta ayaan doonaynaa dhegeystayaal inaan isdul istaagno oo cid weliba markaasi aan u biyaam- aan u bayaaniyo ama bayaan aan tuso ama cadeen ama xaqiiqo rasmi ah aan cid waliba markaasi ka dhaadhacsiiyo tuso bal waxa markaasi gobolka waqooyi bari markaasi ka taga laakiin tan ayaan ku kabaynaa dhegeysta bal xaqiiqda iyo waxyaalaha markaasi gobolkaata jiro iyo weliba aafada iyo dhibaatada iyo weliba waxyaalaha markaasi xitaa ayada ummadda ama bulshada dhexdeeda markaasi isku keeni karta dhegeystayaal haddii dadka ee xoolahooda xaqdarra markaasi lagu cuno maxaa dhacaya maxaa markaasi dadka ay mutaysanayaan see noqonayaan dadka markaasi dhibaatada kuwaasi cadaystay ay dhibaato inay markaasi ku hayaan ama dhibaato u geystaan ummadda xoolahooda dhegeystayaal sheekh maxamed cabdi umar la waxyaalaha uu inaga xarimay waxaa ka mid ah xoolaha ay dadku leeyihiin xoolahaasi ama xoolo muslim leeyahay ha noqdo sida nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruux muslima xoolihiisu xalaal ma aha ilaa inuu raalli ka yahay mooye inuu ku siiyo iyo inaad wax kaga bedelato sil uu ku qanacsan yaho raalli ku yahay aad ku kala qaadataan allana sidoo kale qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi mu'miniintiiow xoolaha dhexdiinna xaqdarraha ku kala cunina ilaa inay yahay ganacsi iyo wax isdhaafsi aad raalli ku tihiin mooye xoolaha muslimka nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xajkii xajatulwadaaca ee uu ummadda sagootiyey nebigu sal alla lay wasalam khudbadii uu jeediyey waxaa ka mid ahaa nebigu inuu yidhi sal alla lay wasalam xoolihiinna iyo dhiiggiinna iyo cirdigiinna iyo sharafkiinnuba xaaraan buu idinka yahay dhexdiinna sida xurmada ay leedahay maanta oo baledkanu leeyahay oo bishani leedahay waxaa la mida sidoo kale oo isagana macsuumoo shareecadu ilaalisay xoolaha uu leeyahay gaalka aan dagaal idinka dhexaynin ballantu idin dhexayso wada noolaanshuhu idinka dhexeeyo aadan dagaal ugu talagashayn isaguna dagaalku ugu talagashanayn isagana sidoo kale xoolihiisa iyo dhiiggiisa iyo xuquuqdiisu waa macsuum nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh war dhagaysta buu nebigu sal lla lay wasalam ruuxii dulmiya gaal cahdi iyo ballani ay kala dhaxayso ama xaqiisa wax ka mida ka nusqaamiya ama ku kallifa wuxuusan keri karin ama wax xoolihiisiiyo hantidiisa ka mida qaata asagoon raalli ku ahayn maalinta qiyaamada anigaa la garrami doona ha ku talagala buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh cidda maalinta qiyaamada qabsan doonta ee maxkamadda la fuuli doonta waa aniga buu rasuulku leh sal lla lay wasalam xadiidka abu daawud iyo kheyrkii baa soo saaray waa xadiis saxiixa sababtu waxa weeye cahdiga iyo ballanka muslimiintu waa wax weyn wax sahlan ma ah axkaam fara badan oo axkaamta shareecada ka mida ayay ballantu ka horraysaa oo ballanta loo ilaalinaya ayadaa ha jabto laakiin ballanta la ilaalinaya xoolaha noocaasa dadkaasi leeyihiin muslim ha ahaado gaalkaasi nabaddu kaala dhaxaysee dagaal uusan kaala dhaxaynin ha noqdo xoolaha macsuumkee noocaasa dariiq aan xaq ahayn haddaad ku qaadato waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee naarta lagu galo dembiyada waaweyn ee adduunya akharaba lagu khasaaro leanna wax way xoolahoo xaqdarro lagu qaato waa fasaad fi lardi waaye dhulkoo la fasaadiyey waaye nebiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wiilashiisii markii yacni waxa weeye tuhmada loo jeediyey war waxbaa waxbaa maqan war waxbaa maqan waxay yidhaahdeen inaan dhulka fasaadino umayna umaanaan imaanin waad ogtihiin kuwa tuugoo waxadayna ma nihin maa ji'naa linufsida fi lardi in xoolaha la xado waa fasaad fi lardi in xaqdarro lagu qaato waa fasaad fi lardi in la boobo waa fasaad fi lardi in muxuu ahay la bililiqaysto waa fasaad fi lardi in loo maro dowlad iyo kursi loo maroo la qaato waa fasaad fi lardi fasaadka dhulka lagu samaynayay kow ka tahay xoolaha xaqdarro lagu qaadanayo sidaas daraaddeed buu rabbi tabaaraka wa tacaala aada u adkeeyey waxaa badan waayahan aada inoogu badan dadka qaarkood inay ka sariigtaan oo ay ka xishoodaan inay si badheedha xoolaha xaqdarro ugu qaataan laakiin waxaa badan in dariiqyo laalaaba loo maro sidii xoolihii xaqdarro loogu qaadan lahaa gaar ahaan in loo isticmaalo looyarada oo loo isticmaalo maxkamadaha oo loo isticmaalo dadka jagooyinka haya si xoolaha dadka xaqdarro loogu qaato waxaa laga yaabaa dad fara badani inay isleeyihiin mala haddaad maxkamad geyso oo maxkamadii kuu xukunto xalaal bay kuu noqonayaan dhegayso rabbiga tabaaraka wa tacaala allah wuxuu leeyahay war xoolaha dadka xaqdarraha ku cunina baatilha ku cunina oo aad u geysaan xukaamta kuwa garsoorayaasha ah dowladaha maxkamadaha aad geysaan si aad dadka xoolahooda xaqdarro ugu qaadataan idinkoo og inay xaqdarro tahay wa antum taclamuuna idinkoo og oo garanaya inaad khalad ku qaadanayso been isku hagaaji xoolo iyo laaluush bix wax farsamee qaaliga laaluush looyarka lacag ka dharji xoolaha dadka si aad u qaadato si adiga lagugu xukumo ma kuu xalaalaynaysaa ma saasaa xoolo ku xalaaloobaan ma ilaahay baa la siraa ma sharciga ilaahay baa laga wareegsadaa ma laga dhuuman karaa rabbi tabaaraka wa tacaala mase la siri karaa maya allah tabaaraka wa tacaala callaamu lhuyuub waaye waxba kama hoos bixi karaan haddaad aadamaha sirto ilaahay ma siri kartid haddaad aadamaha ka lugmeersato allah tabaaraka wa tacaala kama lugmeersan kartid sidaas daraaddeed xoolaha dadka oo maxkamadi kuu xukunto macnaheedu maaha inay xalaal ku yihiin nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kamaa fi saxiixayn min xadiidi ummi salama waxay leedahay rasuulku wuxuu yidhi sal alay wasalam inamaa ana bashar bini aadan un baan ahay bini aadan baan ahay bimacnaa addoon baan ahay wixii ilaahay ii sheega mooye wax kale waa iga qarsoon yihin suu idinka idinka qarsoon yahay waxyi baan wax ku ogaadaa oo waxa ka qarsoon aadamaha waxyi baa laygu sheegaa haddaan waxyi ii sheegin idinkoo kalean ka ahay waay inamaa ana bashar bini aadan baan ahay idinkoo kale ah waad ii imaanaysaan buu nebigu sal alla alay wasalam idinkoo ishaysta gari idinka dhaxayso arrin isku haysta baad ii imaanaysaan qaarkiinna qaarka kale waa ka aftahansan yahay waa ka fasaaxa badan yahay xujadiisa iyo gartiisa waa ka caddaysi badan yahay ilaahay baa bini aadamka kale siiyey qaar baa fasaaxada la siiyey sixir oo kale ah oo kujaha wareerin oo muxuu ah aad moodayso inuu yahay kii keliya xaqa lahaa midina waxa waa arcan fasaaxo male waxba ma caddaysan karo xaqiisii oo cad ma ridan karo wuxuu og yahay ma cabbiri karo waad kala fasaaxo badan tihiin buu nabigu uhi sal alla alay wasalam aniguna waxaan ku idinku kala xukumaya idinku kala saarayaa waxaan idinka maqlay uun waxaan idinka maqlay maxaa caddayn ah markhaatiyo beena haddaad isku soo hagaajiso waa laguu xukumi been dhaara haddaad marto waa laguu xukumi nacam inta lagaa maqlay iyo caddaynta la helay baa wax lagu xukumi laakiin macnaheedu ma xalaal bay kuu samaysay ma kuu xalaalaysa wuxuu nebigu uhi sal alla alay wasalam ruuxii aan u xukumo xaq uusan lahaynow ha qaadanin waxaan kuu gooyey uun gabal naar ah u fiirso haddaad qaadato waxaad qaadatay xalaal meehe gabal naaraad qaadatay waad og tahay inaad xaqdarro ku socoto waad og tahay inaadan xoolahan lahayn waad og tahay inaad dulmi ku socoto looyar baad martay qaadigii baad laaluushtay maxkamadii baad ka lugmeersatay xoolihii dara xaqdarro ku qaatay waa laguu xukumay waad qososhay ya farax iyo damaashaad xafladaad dhigtay xoolihii baad qaadatay war ma ilaahay baad ka dhuuman bini aadamkii haddaad sirtood laaluushtay ma ilaahay baad ka dhuuman wuxuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh lacnadda ilaahay ha ku dhacdo ka laaluushka bixinaya ka qaadanaya ka bixinaya raashiga ah iyo ka la siinaya murtashiga ah ee xukumka jawrka iyo dulmiga ku sugan labadaba lacnadda ilaahay ku dhacdo labadu waa malcuun imise dariiqi baad martay imise dembi baad gashay xeeladaysi iyo laalaab war xoolaha dhexdiinna xaqdarraha ku cunina toos inaad u martaa kuu dhaanta inaad dariiqyo laalaab a marto intaasoo jid jid aad marto bini aadamka imisaad dhibaysaa ruuxan aad xoolihiisa og tahay inaad ka gardarantahay xaqdarrada ku qaadanayso imisaad dhib marinaysaa imisuu isdifaacayaa imisuu kharash bixinayaa imisaa wakhti ka baxaya kullu daalika waxa weeye miisaankaaga aakhare ee dembigay geliya ku talagala ilaahay waxba kama qarsoona mana fakanaysa qaar ka mida dadka walilasaf waa wax aad looga xumaado waa muslim safka horuu ku jiraa waa tukanaya sakadii waa bixinaya ya waa xajinaya cumradu ma seegto wamaca dalika markay xoolo yimaadaan oo damac yimaado hunguri yimaado islaamnimadii aaway islaamnimadii aaway waa safka hore ka waayi maysa dadka waa uga horeeya salaada khayraadka kale waa uga horeeya dhaqaalaa yimid soo ma aha midkii shalay tukanaya ma bahaba kii cumrada iyo xajka ku noqnoqonaya ma aha waa nin kale weji kale waa diinta meesha ugu khatarsani waxa weeye waa waraca iyo xalaal miirashada ruuxa waa sidaas daraaddeed baa imaam axmed caleyh raxmatullahi ruuxa diintiisa marka la weydiiye wuxuu yidhi diintu waa warac waana xadiis nebi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh diintu waa xalaal miirasho waaye diintu waa xalaal miirasho halkaa weeye diintaada meesha qiyaaska iyo miisaanku halkaa waa dadka qaar ka mid ah markay isqabsadaan oo gar dhex marto culimmadii bay u imaanayaan waxay leeyihiin hana la kala saaro waa la dhegaysanayaa wakhti baa lagu bixinayaa waa la kala xukumayaa ama sulux baa lagu kala xukumayaa wa sulxu sayidulaxkaam ama qadaa baa lagu kala saarayaa oo taxkiima markii la kala xukumo xukumkii shareecada uu dhegaysto hadduu danihiisa ka dhex arki waayo wuxuu leeya diiday hadduu iska tegi lahaa ee iska sabri lahaa waxba ma ahaateene laakiin wuxuu aadayaa maxkamadda gaalada markaas wuxuu bilaabayaa looyar qabso laaluush xuquuqdii sidaa ku raadso xuquuqdii darkiiyo xoolahooda saa ku qaado yaa jamaaca yaa jamaacata alkhayr yaa ayuha almuslimuun allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku sheegay dadka noocaasoo kale ah war miyaadan arkaynin oodan ogayn kuwa sheeganaya inay ilaah rumeeyeen waxaa nebi maxamed lagu soo dejiyena ay rumeeyeen way sheeganayaan haddana maca daalika waxay u xugum tegayaan daaquudka maxkamaduhu hadday ahaayeen maxkamada shareecada ilaahay xukumaya maxaa kaa dhici lahaa inkastoo ayaga laftoodu hadday baadil xukumaan daahirka sax ninka qaadiga xaqiiqada ma oga laakiin inuu dadaalo ijtihaado oo qaraa'inta ururiyo inta tabartiisa inuu gaadhi karo xaqiiqada gaadhi karo isku dayo ehel hadduu yahay dadaalana xataa hadduu khalad ku dhaco isaga dembi ma laha wuxuu helaya ajir buu ka helaya dadaalkiisa sida nabigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaadiga iyo ruuxa xaakimka ah hadduu dadaalo oo uu xaqa asiibo buu nabigu yuri sal alla alay wasalam laba ajir buu leeyahay haddii uu dadaalo oo xaqa garab marana hal ajir buu leeyahy buu nabigu sal alay waslam dadaalkuu bixiyey buu ajar ku leeyahay amaa inuu xaqa asiibo mas'alo uu kari waaye waaye dadaalkiisina waa bixiyey dembi kuma laha laakiin inaad ilaahay sharcigiisii ka tillaabsato xukumkii shareecada iyo culimmadana ka tillaabsato maxkamado sharciya xukumkooda ka tillaabsato kadibna maxkamado daaquud oo qawaaniin aan sharci ahayn oo bini aadan dejiyo xukumaya aad aado xuquuqdii dadka ku bannaysato laaluushto sidaa ku qaadato imise dembi baad gashay imisaa imi isdul saaran ilaahay baan kugu dhaariyey waxa saa kugu soo galay see ku barakoobaya sead u intifaacsani soo cudurra kaab dhexbixi maayaan soo ciyaalkaaga iyo gurigaaga la geli maayo soo aakhiradaadi iyo diintaadii maada ku tumanin war waxaad qaadatay fiiri siduu u yaallo iyo muxuu ahaye siduu qashinka u yahay iyo meeshaas dhigta fiiri اتقوا الله بر إلهي كبق وآخر هذا إلهي نعم أحبتي في الله سيدا أي علماء الشيغان حالة وحاجرة روح مسلم كأي أبنى انتهي إنو لالوشك بحين كريو وحالة النادر ضرورة كنتي كم بحين يا أبنى انتهي لكن كقاضنا يمرنا ومبنانا متك محكمة فردية متك كرسي وكم فردية متك اللوير كأي marnaba laaluushku uma bannaanaado kuwa qaadanaya laakiin ruuxa bixinayay marmar xaaladaha shareecadu u bannaysaa waxayna yidhahdaan culimmadu waa laba xaalo inuu ruuxu xaqkiisoon muran ku jirin uu ku raadinayo dariiq kale oo uu xaqa u marana ma haysto oon laaluush ahayn laanuushka uu bixinayana cid kaleetoo dhib ka soo gaadhayo oo dulmi ka gaadhaya ma jiro saddex shardi waay mid ka mida haddii la waayo inaad sabirtaa waajib ood isaga tagto in waxaani xaq aad leedahay oon muran ku jirin xaqaa isaga aad dariiq kalood u mari karto helitaankiisa inuusan jirin ilaa laaluush mooye xaqaa markaad ku raadsato laaluushood bixiso cid kaloo laaluushkaad bixisay dhibi ku gaadhaya waa inuusan jirin haddii cid kale ku dhibaatoonayso maya suura waa taa suurada labaadi wax weeye dulmi baa lagugu hayaa dulmigaasi waa dulmi iska cad dulmigii iskama reebi karta ilaa laaluush inaad bixiso mooye dulmiga aad laaluushka isaga reebtayna dariiq kalood isaga celisood isaga reebto dulmiga ma haysid dariiqaan laaluush ahayn kuuma furna laaluushka aad u bixisay dulmiga inaad isaga celisana cid kaloo ku dhibaatoonaysa ma jirto dulmi ku gaadhayo shuruuddaa saddexdaa haddii la helo labadaas suuraba culimmadu waxay yidhaahdaan tajuusu lilmucti walaa tajuusu lilaakhir waxay u bannaan tahay ruuxa bixinaya ee sidaa u bixinaya laakiin kan qaadanaya marna uma bannaanaato sidaas daraaddeed walaalayaal maanta waxaa aad u badan walil'asaf wax aad looga xumaada ah dadkeennii adduunye caabud baa la noqday macaanidii iyo diintii iyo akhlaaqdii iyo wixii baa baaba'ay ilaa dad yaroo ilahay u naxariista mooye markaasaa waxaad arkaysaa ruuxu biayi ariiq oo dadka xoolahooda uu ku qaadan karo uu ku qaadanaya biayi jid jid kasta isagoo og inuu daalim yahay buu dhaaranaya dhaar xaqdarraa buu ku qaadanaya ruuxii dhaar xaqdarro oo been ah xoolo muslim ku qaata maalinta qiyaamada ilaahay buu la kulmayaa isagoo u cadhaysan yahay xadiidka nabigeenna sala allahu calayh waali wasalam markhaatiyo beenuu isku soo hagaajinayaa isaga iyo iyaguba waa ahlu naar markhaati been ah shahaadatu zuur nabigeennu sala allahu calayh waali wasalam markuu kabaa'irta ka hadlaya dembiyada waaweyn shirkiguu nebigu sheegay sal alay wasalam waalidku caqlugnoqduu sheegay markuu soo tiriyey nebigu sal alay wasalam waa jiqilaysnaa waa soo fadhiistay nebigu sal alay wasalam ta soo socota markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alaa washahaadatu zuur alaa washahaadatu zuur alaa washahaadatu zuur markhaati furka beenta ah markhaati furka beenta ah markhaati furka beenta ah waa halis sidaas daraaddeed ittaquu llah ilaahay aan ka baqno maanta waa adduunya berrina waa aakharo war tujaartii baaba'day oo dhimata war inta joogta cudurraa haya wixii ilaahay siiyey bayba calfan la'yihiin aafada haysiyo cudurradanna haya war adduunyadii khadhaadh bay noqotay war kii la siiyey waa ku kadeedan yahay kii aan la siininna waa dhibban yahay waa rafaadsan yahay rafaadkaana laga bixi maayo ilaa uu ruuxu god ka galo oo ama rafaad cusub u bilowdo ama uu ka nastoo ka raaxaysta adduunyadii iyo dhibkeedii sidaas daraaddeed waxaad calooshaada gelinaysa ka fiirso waxaad gurigaaga gelinaysa ka fiirso waxaad ilmahaaga siinaysa ka fiirso waxa aad cunaysa ka fiirso waxa ugu horreeya oo markaad qabriga gasho qurmi doonaay waa calooshaada waxa ugu horreeya soo uri doono calooshaada waay qashinka ka daa oo ilaahay ka baq وآخرنا عن إلى شمل صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وهاجاك دغيسال طبعا وصوم قشين الشيخ محمد عبد يومل او مركاسي كهدلay bal dadka xoolahooda oo xaq darro lagu cuno dhageystaal maxay dhibaatada dabcan maxay diinta islaamka ka qabtaa dabcan waxyaalo fara badan ayaa soo dhageysteen laakiin inta badan hadda markaad aragto dadka nafsadooda markaas kuma baraarugsano oo sidoo kale ma fahansano sidii markaasi waxooda iyo xaqooda markaasi usoo dhacsan lahayeen dadka markaasi dulmiga nafsadooda ku wada ama dadka markaasi doonaya in xoolahooda ay dhacaan dhegeystaal nafsada bulshada dhexdeeda ayaa markaas isfahansaneen oo cidda markaasi doonayso in xaq darro markaasi ay ku boobto waxyaalo fara badan aan dhegeysan isla eegnay isla fiirina dhegeysan tan hadda markaas ugu badan gobolka markaasi diirada ku saari doona waxaa kamid a dhegeystaal bal markaasi mashruucan iyo qandar qandarasyadan iyo weliba contractan hadda markaasi socoto ee gobolka waqooyi bari oo aan la garanaynin wax markaas lagu qabanayo wax markaas lagu saxayo iyo wax markaas lagu horumar lagu gaarsiinayo gobolka waqooyi bari haddaba waxa markaasi kaba- ka bateen dhegeysa fasalo fara badan iyo sidoo kale guryo fara badan oo markaas waxba aan lagu qabanin mise aan la tirayn cid waliba iyadoo markaasi ku raadsanayso lacag yara markaasi qandaraas ay kusoo qaata dhegeystayaal waxyaala fara badan ayay markaasi qandaraasyada u baxaan ama u kala baxaan dhegeysa mid markaasi xildhibaanka kasoo baxdo mid markaasi qofka asaga markaasi gato qandaraaskaasi ama mashruucaasi markaasi eh, eh, gato dhegeystayaal iyo mid markaasi lagu siiyo dhegeystayaal eh, dhegeysta oo mid markaasi lagu siiyo qandaraaskaasi mise mashruucaasi eh, dhegeystayaal in markaasi lagu qancinayo mise markaasi inuu kasoo qayb qaatay eh, ololihii markaasi doorashooyinkii waxyaalihii markaasi gobolka markaasi ka dhacay dhegeystayaal laakiin gobolka arrintiisi markii xaaladiisa aad fadhiiso maxay arrintan hadda ee la- yee la taalaa in arrinta markaas wax laga qabto in dadka xoolahooda xaqdara lagu cuno la banaysto la- la duursado la- sidoo kalena la iska indhatiro dhegeystayaal iyadoo markaas mujitabic ama bulshadii markaas ay u baahan tahay in si sinaan cadaalad wax markaas loogu wada qabto dhegeystayaal waa tin hadda markaasi ku badan cid walba waxay markaasi hadda u loolamaysaa cid walba waxay raadinaysaa kii dhallinyarada ahaa tii dumarka ahayd iyo sidoo kale kii odaygii ahaa kii culammada ahaa dhegeysan inta badan hadda waxay raadinayaan qandaraas sidii ay ku qaadan lahaayeen sidii markaasi lacagii ku heli lahaayeen cid waliba hadda waxay noqotay u aragtaa in maskaas- markaasi mashruuc ay markaasi ka raadsadaan iyadoo cid waliba ay lacag ku bixinayso cid waliba sidoo kalena ay la hoosgelayso xildhibaanka iyo weliba qaybta markaasi c d f ta iyo weliba hogaamiyaasha qeybaheeda markaasi kala duwan ee kawntida ee dhegeystayaal haddaba taasi ayaa inta badan markaasi ka hadlaynaa saaka dhegeystayaal haddaba wax markaasi mujtamaca dan u ah iyo weliba wax markaasi nolosha ay dadka markaasi wax badan u qaban karaan dhegeysta sidaan kuu tilmaamay mise aan kuu sharaxay mise aan kuu tilmaamayay ayay lacagaha intaasi loo kala adeegsadaa taasina waa tan hadda markaasi taallo ay ku badan tahay bulshada gobolka waqooyi bari dhegeystayaal qandaraas qandaraas waxay noqotay qandaraas qandaraas mashruuc mashruuc mashruuc mashruucaasi dhegeystayaal cid walba hadda waxay u loolamaysaa oo inta badan dadka qaar ay xitaa nairobi u wada joogaan ee loojimada ay markaasi u wada jiifaan waa qandaraas markaasi loo raadsanaya xildhibaanka ka mandheera ka imaada dhegeystayaal ee gobolka ama countiga mandheera ka imaaday kan wajeer countigada ka imaaday kan isiolo ka imaaday iyo sidoo kale kan gaarisa ka imaada dhammaan waxay ku wada sugan yihiin nairobi waxay markaasi raa- waxay raadinayaan sidii ay kula kulmi lahaayeen madax eh, dabcan xildhibaanka mise siyaasiyiinta gobolka laga soo doortay si markaasi wax ay uga marsadaan si markaasi ay u- uga dhaadhiciyaan inay markaasi halkaas wax laga dhisa dhegeystayaal laakiin ilaa hadda ma jirta dhegeystayaal meel ceel laga dhisayo ama cid qandaraas kusoo qaadatay ceel ilaan waxaa la ogyahay ceelka nafsadiisa in markaas lacag fara badan ay ku baxayso ilaan waxaa la ogyahay in ceelka markaasi eh, dad badan ay ka faa'iide- ay ka faa'iideysanayaan haddaba ma jirto cid markaasi qandaraas kusoo qaadanaysa mise ka dhaadhicinaysa xildhibaanka in markaasi baahida faraha badan dadka markaasi u qabaan isbitaalada de- de- dabcan daawooyinka in ay markaasi qandaraas kusoo qaadan karaan in sidoo kale waxay mujtamacan bulshada u baahan tahay inay qandaraas kusoo qaadan karaan wixii markaasi asaasiga dadka markaasi u baahan inay qandaraas kusoo qaadan karaan laakiin inta badan kuma soo qaataan laakiin waxay kusoo qaadanayaan mise raadsanayaan meel markaasi wax laga hagaajinayo oo markaasi dadka waxba uusan usoo korin maxaa ka mid ah la musqulo meel lagu dhisayo oo meel fog markaasi tuulo lagu dhisayo dhegeystayaal oo dad xitaa aan markaasi joogin iyo sidoo kale meel saddex qol oo fa- fasal ama glasses ama waa glass markaas lagu dhisay dhegeysta mise fasala lagu dhisayo dhegeystayaal haddaba yaa akhrisa rabaa mis weydiisay iskuuladii ama fasaladii waa dhistay oo saddex qol ayaa dhistay mise laba qol ayaa lacag markaasi afar milyan kusoo qaatay waa dhistay haddaba kuraas maad gelinin sidoo kale ha- maad dhigin haantii markaasi biyaha ilmaha loogu shubi lahaa sidoo kale wax un markaasi kordhisa ziyaada umaa dhigin ama sidoo kale markii lacagta faraha badan ee soo hartay uma- buugal umaa soo daabicin ama sidoo sidoo kale buugasha buugagta wax lagu qortay mise kuwa akhriska ayagana ziyaado uma raadinin dabcan halkaasi waxaa wax qalalan aad ka aad ka dhistay keliya laba fasal laba fasal oo lacagteeda qandaraaskiisa aa soo qaadatay oo afar milyan ah is- lix boqol ama toddoba boqol waxaa ku bixisay laaluush waxaa kuu soo hartay hal milyan iyo saddex boqol oo haddana markaasi laaluush kale aad kusii raadin doonto oo haddana si markaasi aad u noqoto nin markaasi maalqabeen ah hadda waxay isla arkeen gobolka waqooyi bari soomaalida halkaasi oo dabcan waa dadkeenna waxay ha- isla arkeen hadda in keliya laga macaashay in keliya laga dhergay in keliya markaas cid walba guryo ay ka dhisan karto sidoo kale baaburo ay ku iibsan karto in sidoo kale deer ay ku dhisan karto qandaraas mashruuc dhegeystayaal oo markaasi qof siyaasi ah laga hela dhegeystayaal maxay tahay dadka markaasi xoolaha dhow dabcan xaqa xoolaha in dhammaan loo wada dhan yahay in sidoo kale xoolahooda xaqdare aan markaas lagu cunin la banaysanin la fududaysanin la sahashanin dhegeystayaal laakiin hadda waxay noqotay in cid weliba ay iska fududaystay oo sidoo kale ay xalaashanayso sidii ay ku dhici lahayd xoolaha dadweynaha laakiin taasi maxay markaasi bulshada arrintan ha- dabcan bulshadu maxay arrinta markaasi ka oran kartaa mise ay ka dhihi kartaa dhegeystayaal in hadda cid waliba markaasi mashruuc ama mashaariic ay raadsanayso sidii contract ay ku heli lahayd dhegeystayaal bulshada dhammaan may wada deeqi kartaa cid waliba in markaasi mashruuc loo wada sameeyo ama sidoo kale in lacagtaasi faraha badan cid waliba markaasi loo hoosgeliyo dhegeysta oo keliya lagu qancinayo shakhsiyaad keliya shakhsiyaad danaystayaal ah shakhsiyaad aan xaqood markaasi aan dareemaynin dadka markaasi ay leeyihiin iyo shakhsiyaad keliya calooshooda firinaya iyo dadkooda ay dhegeystayaal waa maqlaysay sheekh maxamed cabdi umar wuxuu leeyahay dhibaato ayay markaasi dadkaasi aakhirka la kulmi doonaan oo xanuuno kala duwan ayay la kulmi doonaan oo dhibaatooyin markaasi aysan kasoo kici doonin ayay la kulmi doonaan waxaana hadda markaasi loo- dadkaasi loo sheegaya inay markaasi ka ka wantuwaan haddii qandaraas mashruuc ama contract markaasi ay soo qaadanayaanna ay kusoo qaataan waddo dariiqo sax ah waddo markaasi cid waliba markaasi ka faa'idi karto waddo cid waliba markaasi heli karto si saxna wax markaasi ay ugu fuli u- si fulan oo ugu fulin karaan wixii markaasi yar ooga soo harana ee markaasi adeegiisii iyo wixii markaasi ay oo ma- uu ku qabanaya ay tahay dhegeystayaal waa la ogolyahay dhegeystayaal wixii markaasi dadka ay ku ogolaadeen laakiin koormay ku ogolaanayaan waa markii wixii dadka ay ku qancaan tusaale waxaad u samaysay ceel ayaa u durtay oo waxaa lagu dhibay lix milyan laba ceel ayaa u durtay dhegeystayaal waxaa maqlaya laba laba milyan ayaa markaasi lagu kala duraa ceelalka ceel- waa ceelasha markaasi ama eh, dabcan waa ceelasha markaasi gobolka qoybere laba milyan ayaa lagu duraa sida marka dadka qaar hadda ka hore ay ii sheegeen laba milyan waxaa laga yaabaa lix milyan ama toddoba milyan in lagu dhibay laba ceel ayaa ku fulan laba tuulo aad ka kala samaysay kadibna aad usoo xiriirisay biyo macaan aad uga soo- halkaas uga soo saartay kadibna aad usoo xiriirisay haan weyn oo biyo markaasi lagu keediya aad sidoo kale u dhistay oo markaasi weyn oo ayadan markaas laga yaaba in boqol eh, markaas boqol kun ama laba boqol kun inay markaasi ka baxdo ayadana way kaa go-da waa awoodaa oo markaasi waxba kaama go-ayo dadka oo markaasi qanacsan dadka oo markaasi dheragsan dadka markaasi kuu mahad celinayo ayaa wax markaasi u waramaysa leedahay intaas intaasaa ku baxday intaasaa iisoo hartay walaalayaalow intaasna waa waxyaalihii markaasi aan igu adeegayay sidaas u ogaada ciddii diidaysa ha diido ciddii markaas laakiin adiga markaasi waa muhiim inaad markaasi sheegato waxaana markaasi laakiin dadka inta badan ay kuu mahad celinayaan oona arkayaan in wax wanaagsan markaasi aad qabatay dhegeyste isbitaal ama tuulooyin ayaa markaasi qandaraas ka yeeshay isbitaalka ayaa dhistay waa dhistay maxaa daawooyinkii aawe markaad dhisaysay ulajeedada u dhisaysay maxay ahayd ma guri oo keliya ayaa dhistay mise lacag ayaa soo qaadatay oo waxaa lahayd keliya indhaha la tuso dadka dadka taasi ma aha hadda dadkii hore la gaari jira ma aha dadkan dadkii hore la dhici jira ma ahan dadkii hore la qiyaami la qiyaami jira ma ahan dadkan waa dad hadda markaasi fahamsan wax waliba xitaa markaad dhisayso waad aragtay inaysan ku imaanaynin oo kor ay kaa fiiranayso markaad markaasi la imaanayso baabuurta markii carada la shubayo markii guryaha guriga la dhisayo kor bay kaa fiiranayaan weli ma aragtay dad qaar ay kuu sheegeen in halkaasi laga dhisayo shay maxaa loo dhisayaa soo isbitaal lagama rabin waagii ay ku leeyihiin bal waxaad arkaysaa maalin baa maalin ka mid ah ayaa waxaan tegay dhegeysaa meel tuula ah kadib waxaan arkay laba f- eh, dabcan fasal oo meel ku raaldhahda fasal ma ahe waxaa waxaa waxaa lagu qoray meesha magaca dispensarya lagu qoray waa meel markaasi eh, ca- goob yaroo caafimaada la dhisay dhegeystayaal waxaa leeyahy waxaa la dhisay labadii kun iyo toddobadii ayaa la dhisay labadii kun iyo toddobadii ayaa la dhisay dhegeystayaal markaasina ma jirin dhegeys labada kun iyo sagaalkii ayaa la dhisay raalli lahada waqtigaas waxaa laisku dhihi jiray dhuujis oo waxaa markaasi kasoo geli jiray xildhibaankii hore gaarisa een, dabcan haddana wasiirka difaaca ah laakiin meeshaasi waxaa keliya lo- een, laga dhisay saddex qol oo markaasi qaab loola shaqeeyay ay ahayd een, dispensary ama goob markaasi caafimaad ah ee tuuladaasi loo dhisay laakiin waqtigaa la dhisay iyo waqtiga hadda waxaa soo gashay dowlad wadaajinta kusoo gashay ilaa waqtigaasna wax markaasi daawo la keena ma lahan wax markaasi qaabkii la rabay dadka eh, waa qaabkii la rabay markaasi in laga helo isbitaalka wixii agabkii la dhigi jiray lama dhigin marka dadka wa- waxay dhaheen gurigaas waa arkaysaa waxaa iskaga hoydaa jiifka ereyga jiifka ayaa iskaga hoyada laleeyahay halkaasuu iska degan yahay waa ninkii jiifka laga soo dabcan eh, dowladda uu halkaas u qaabilsana asagana waxaa laga yaabaa in warka halkaas u gaarsiinin un halka anig- dabcan waxaa laga yaabaa dadkaasi ama dadka in halkaas aysan ka eh, ka jirin goob markaasi d- een, eh, eh, caafimaad ah waxaa laga yaabaa in gaari ay qaadanayaan ay aadayaan magaalada kale halkaasi daawo u raadsanayaan dabcan waxyaalahaas ay iska jiraan gobolka qoybiri laakiin dadka inta badan waxaa laga doonaya in aysan la banaysanin la dabcan la xalaalaysanin arrimaha iyo xaqa markaas dadka ee markaas ay kugu leeyihiin dhegeysta dadka xoolahooda xaqdarro lagu cuno taasi waa musiibo dhegeysta laakiin hadda way iska badatay way iska cadaysay taasina waxaa kuu daliil ah dhegeystayaal horumar la-aanta gobolka markaasi ka jirta dhegeystayaal dhaqdhaqaaq la-aanta ka jirta dhegeystayaal lacag la-aanta ka jirta gobolka qibira dhegeystayaal inta badan dadka qadaraasyada markay soo qaataan intaas tir markay sameeyaan waxaa dib loogu soo celiyaa magaalooyinka caasimaddaha sida mombasa iyo sidoo kale caasimadda nairobi dhegeystayaal taasi ma qabata gobolka qibiri taasi ma keenta gobolka qibiri taasi ma in markaasi sidaasi loogu garga dabcan badan loogu gurgurto maqabata gobolka waqooyi bari hadda maxaa keenaya in gobolka waqooyi bari ay shakhsiyaad gooni ah markaas ay ugu gurgurtamaan dadkii wixii markaas loo qaban lahaa haddaba dadka bulshada ma loogu gorgortami kara ay xaq ayaga markaas u leeyihiin in xoolahooda xaq darra ama si sax a markaas wax loogu qabto ama xaq darre in wax loogu lagu cuno ma lagu gorgortami karaa shakhsiyaad ay markaas mas-uuliyiin siyaasiyiin ay qayb markaas ka yihiin la og yahay cidduu maanta og tahay adigaad dhegeysanaysa waad og tahay waxa markaas gobolka waqooyi bari ka socda iyo xaaladda markaas ka socda gobolka waqooyi bari inay markaas iniga cid waliba ay sabab u tahay oo la og yahay in markaas xaq darra xoolahooda markaas lagu cuno dhegeystayaal yaa yaa markaasi og waxaa og adiga og yaa og xildhibaanka og siyaasiga og cid waliba culamada way og tahay xitaa nafsadda culamada nafsadooda ayaa markaas marka qaar qandaraas laisku siiyaa saddex ruux afar ruux shan ruux ayaa markaas laleeyahay waxaa laisku siinayaa intan si markaas meeshaas meeshaas waxaad oga dhisataan marka dambe waxaa arkaysaa laba nin oo isla hadlaynin laba nin oo markaas aan sheekaysanaynin laba nin oo salaanta aan iska qaadaynin maxay tahay hadda ka horaa qandaraasna la siiyey oo lacag waxaa inoo soo baxday ilaa iyo hal milyan baa inoo soo baxday saddex ruux baan ahayn walaalow lacagtaas meeqaynoo kala goyn kartaa waxaad saddex boqol iyo soddon kun ayaad helaysaan imisa saddex ruux baan ahayn haye qandaraas baana la siiyey haye wixii waan qabanay haye wixii waan samaynay haye waan bognay haye waxaa inoo soo baxday he hal milyan oo lacaga haye saddex ruuxna waan ahayn saddex rag baan ahayn haye hal milyanba saddex ruux imisa u kala goyi yuusufow noo kala xisaabi waxaa inii kala goyi saddex boqol iyo soddon qof walba wuxuu heli saddex boqol iyo soddon iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex boqol iyo soddon waa sagaal boqol iyo sagaashan toban kun baa soo hari tobanka kun hee waa maalintii qadadii wixii baan ku heshiinay laakiin ninkan hee wixii muuna samaynina hee hal boqol kun buu ii soo geliyay telefoonka maxaq baa yuusufow soo shaqada maa wada haa waa wada qabateen maxaq baa xaq ma aha haye masaas baa haa kii kalaa la weydi war maxaa saa u samaysay shaqada anaa kaga xaq la-aa buule aniga arrintan soo riday aniga xildhibaanka la hoosgalay soo yuusuf aniga ma ka xaqliya ninkan soo aniga imisaa subax baan kalahayay oo ninkaas hoos fadhiya oon lahaa lacagtana sii waxaan qabanahay marka yaa saxan kana wuu kalahay wax buu raadiyey kan wuxuu leey shaqadaan wada qabane haye marka waxaa salaanta laskaga qaadila waa arrintaas marka gobolka arrimahaas ay ka jiraan dhegeystayaal waa dhibaatada iyo caqabadaha culeysada faraha badan markaasi ka tahay dhegeystayaal waana dadka waa la ballay waa dabcan waa la banaystay in xoolihii dadweynaha ummadii markaas la dhaco adigana waad og tahay waxaa laga yaabaa inaan markaasi ka hadlaynin adigu waa og tahay laakiin waxaa laga yaabaa in dan aad ka gelin adigu waad og tahay laakiin waxaa laga yaabaa inaad leed maxaa iga gale maxaa iga shan ah dabcan taasi maanta ma joogto gobolka waqooyi bari cid waliba waxaa la doonayaa inay markaas isla xisaabtamto oo markaas la arko xaqiiqada marorka xildhibaankan muxuu qabtay marorka ninkan siyaasiga muxuu qabtay ma ninka xoolahan horta meesha laga dhisay dadkan qandaraaskan ordaya waxaa arkaysaa foomam la buuxsanayo waxaa arkaysaa cid waliba waraaqii la ordayso kii shalay iskuul soo bagay markuu jaamacadda sii aadi lahaa mise college uu sii aadi lahaa waxaa arkaysaa waraaqii ula ordayo kii odaygii ahaa wuxuu la ordayaa waraaqo hoblihii waxay la ordayaan waraaqo yaa marka cid waliba waraaq bay la ordaysaa qandaraas bay sixinaysaa imisa qofaa qandaraas la gaarsiin karaa haddaba qandaraaska habal la siiyey dadkii si sax ma u qabtaan bal su-aalahaas ay taagan dhegeystayaal haddaba dhibaatadan iyo xaaladdan qandaraasyadan dadka maxay u fududaysteen dhegeystayaal mise u raabsanayaan haddaba gobolka waqooyi bari dabcan xoolahooda ma lagu gorgortami karaa dhegeystayaal oo shakhsiyaad markaas aan u nixinin u dirnixinin sidoo kale iyo weliba hogaamiye aan dan ka lahayn ma ugu gorgortami karaan dhegeystayaal gorgortankaasna maxay ka dhalan kartaa ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal horumarkeeda marka loo fiiriyo dhegeystaha qadka telefoonka ugu horrey barnaamijka nowda afar shan daqiiqa noo soo hartay tobankii barqnimo warkii ayaad maqli doontaa laakiin shanta daqiiqa dhegeystayaashaan siinaya warkii waan ku dhiiriyay saaxiibayaal raali noqda cafwan bal eber toddoba eber waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan anigu waa yuusuf bakda barnaamijka daadiinaya nala socodsiinaa dhegeysta bal saaxiibka qadka telefoonka ugu hore ayaan siinaa bal aragtiisa fikirkiisa saliimka saaxiibka soo dhawow waqsalaamaya magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودا وادر داوود وداود الحديرة جوجين هذا روهية
nin ahow hadde arrintan horta aada baad ugu celcelisay mara badan baad dadka weydiseen mhm
waxaad oga waramaysaa sidii nin dhex joogo wax ugu ogaan leh هي
sida aad u kala dhigayso هذه هاد
waa nin xogogaan oo kala tahay واصح
iyo toban saalaaba intaa gaartaa khayr allah ku siiya dadku waad baraarujisay laakiin waxaa meesha ku jiraan oo kuu sheegi ها
borokaa iyo ها xildhibaanadii dadkii lasoo doortay iyo borokaaga unba horta waxaa samayn hayaan هي
dadka anaga saad u garanayso boqolkii sagaal iyo sagaashan waa iska reer miyi واصح
hase ahaatee abaaro badan baa dooga dhaceen oo waxaad arkaysaa dad xoolihii ka madoobaadeen oo masaakiin oo indhaha ka fiirin oo magaalada iska dhex jooga haye
waxna aan laga siinaynin haye
haddaa dadkii barokaaga ahaa maanta usii fifiiriso aha
kundi luquntaa way dhudhuubatay garbiina way dhudhuubteen calooshine ribadii waaye bilcaan xaamilaad wada moodi kundi u fiirsan lay u fiirsan dadka riba xunka jirkiisa ugu bedelmay
haye
waxaanse kuu sheega ama ku weydiin lahaa ah
dowladda soo oodhita ma laha haye
maxaydan u fiirinaynin haye taaba waxaa nooga daran mhm waxaad arkaysaa wax baa lasoo jaabajaabeen oo waxaa la dhihi aqal baa meesha laga dhisi haye
aqalkii meesha laga dhisay isagoo la dhisi unbaad arkay alaab lasoo daadiyey oo la dhisiyey albaabihii waxba looma yeelaye dameeraha ku hoyan
oo hadda nin marka nin baa qandaraas kusoo qaata markaa
khadaas lagu soo qaatay haye tuuladii yarba waxaa ka dhisan intaas haye
wadadan gaaris ka imaatay xagga lagdheera usoo socotay taas soo qaado intaasoo meel baa soo mari oo aqal intii la dhisay la iskaga tegay oo laba qol ah
laba qol kama saddex qol kama badnee haye
dowladdii away haye annaga waan yaabne ah dowladdii away mase idinka ma ma gudbinaysiin miya waxaad aragtaa intaad sawir ku dhufataan ma gudbinaysaan haye
waniyahow adigana waxin baa lagu weydiin doonaa in- ima- in baad mas-uul ka tihiin idinka naftigiina wariyayaashe mm
mas-uul baad ka tihiin waxaan waa wixii aad ka laakiin shaqayseen.
laakiin iniga adeer daawudow iniga waad arkaysaan markii laba shay wax ama qol la dhisayo waad arkaysaan maxaa marka hore ole oo dadka aysan ola hadlaynin iniga war meesha maxaa laga dhisayaa maxaa laga damacsan yahay meesha me- kuwii horea wax laga qaban waayo kuwan kale maxaa loogu dul kordhinaya maad orataan oo ma dhahdaan meeshan hadda aan hadda taagannahay mm
tobaneeyo guri oo saasoo kalea yaalaa dalaadna xataa mid baa la keenay meel walba intaan tegay meel walba dowladdii horta ma joogto meeshan haye
booliiskaa jooga booliiska ninka u sarreeyaan u tegey haye oo niri waxaan wax ka qabo haye waa lagu dabamarisa waxoogaa lacagaa la siini adi bes hadalkaadi waa la tuuri laakiin adeer daawud laakiin bulsho laakiin bulshada awood baad leedahay haddaa mar kacdaan oo is- isbiirsataan oo indhaha kala qaadaan dabcan wuxuu ninka barooka mise dalaalka wuu cararaya kan bas- ee, dabcan asagana qorshe iyo waxyaalaha doonaya dadka uu ku hagardaaminayo ama hagardaamada u wato uu cararaya asagana u baxsana laakiin haddaa iniga isku duubnaataan is aruursataan xaqdaradana waa dabcan markii dambe asaga qofka garanaya sooma ahan laakiin marka hore inigaadan midaysnayn dadkan arkaysa dadkan waa dad miyii ku weynaaday laakiin ugu weynaada laakiin soo iniga wax inaad is aruursataan muhiimadda ma ahan annaga wax aad meel aan la- wax la tegi karno Ha.
markii ugu ninka ugu foge ugu afdheer waa ninka aan ku sheegay ee booliisku u tagay inta tagay inta tagay diyogu tagay inta tagay waxbana u qabsoomi waayeen haye
marka niyahow waxaan waxaan ku fuli lahayd ha
nimankiina wariyaasha waxaan inaad sawir ku dhufataan oo dirtaan oo fiirisaan oo qofkii asaga ahaa dowladda ay soo dabaracdo waxaan aad bes ka dhigta muxuu ahaa liiraa ee dabeeraha hergelaya midkoo iyo laba iyo saddexna ma aha aad baad umaadsantahay adeer daawo shukran nin walbana xaqa waa un la weydin adigana intaad ka gaabiso waa un lagu weydin kayaamaha hadduu asaga kaas caloosha weynaatani Mm.
adna intaad ka gaabas kayaamaha waa lagu weydin aad baad umaadsan tahay wuu sheegay adeer daawud wuxuu leeyahay waa wax iska cadaystay dadkan eh, inay markaasi dadka sidaasi loo qiyaamo dadkana dabcan wuxuu leeyahay waa dad ribaadiye ah dad remiyi ah oo markaas arrimahan isan fahamsanayn dhegeystayaal ah haddaba shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay markaas macaamiishada u haysaa adeegyada wanaagsan waa adeegyo wanaagsan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inaad soo iibsan karta telefoonka casriga ee 4G oo aad ku iibsan karta konton shilin maalin waliba iyo waliba hama katolulu safaricom ayaa waxay markaasi doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan karta telefoonka cusub ee neon smart iyo weliba neon ultra ood ku iibsan karta konton shilin maalin waliba hama katalulu maalin waliba markaad bixinayso lacagta konton shilin waxaad helaysaa boqol iyo labaatan mb ah oo data bundle weliba adeega internetka ee shan daqiiqa wicitaan ah wasada ayaa keliya waxaa ka faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kambaami matooshilaf soomaalida dhaadwan macaamiisha telefoonka iyo 2g 3g hama katalulu adeegan ayaa waxaa la dhahaa lipa mdogo mdogo micnadu markaasi ay tartiib tartiib inuu markaasi qofka iskaga bixin karo adeegan adeegisa si deg deg ah waxaa sidoo kale jira mid iibso dabcan mid iibso mid bilaash ah qaado waa fursad dahabi ah oo maanta markaasi ay ka faa'iidaysan karaan wasaare dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga ah oo internet aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iideysan kartaa adeega dabcan waad ka faa'iideysan kartaa eh, ad- waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaad adiga dooneysa waxaad markaas raadinaysa qariirada kamid ah, ka- waa qariirada ama google mapka ee kamid ah sawiro fara badan waxla markaas adiga markaasi kuu tari karo waxaa sidoo kale kamid ah gabdhaha ka ka baran karaan karinta cunada noocyada kala duwan ilin xaajiga wax cunada macaan ayuu kaga baahan yahay markaa doonaya cilaankii weliba qurxinta dumarka iyo wax lamidka waxaa intaas kusii dheer in hata dugsiyada waqtiyada markaasi la xirayo mise ay xiran yihiin aruurta ay kaga faa'iideysan karaan waxbarashada qaabka online-ka sidii markaas u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees mista five four four hash kadibna xololipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qulanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waana si markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa boqol i- waa kun iyo shan boqol oo hormarisa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sh- saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu siinaysa in si tartiib tartiib aad iskaga bixisa adeega dhegeysan haddii aadan fursadan weynin inaad hesho malmicneedu markaas tahay inaad haysato tele- dabcan telefoon casri ah waxaana diradda la saaraya dadkan markaasi haysin telefoonka casriga ah sida aad u ogaato si aad ku ogaato inaad heli karto telefoonka waxaa qaraacaysa xidig shan afar afar afar geesam star five four four hash kadibna xulalipa mudhogo mudhogo idaacadda star f m oo codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan saaxiiba dhegeysan oo ku mahadsantihiin sida wanaagsan aan mar walba dhegta inoo raaricisaan inoo dhegeysataan oo la socotaan star f m codka gobolka qoybari mahad ayaa mar waliba inii sugan saaxiibayaal haddaba saaxiibada naga dhegeysanaya qaybta markaasi online-ka ah waa www star f m dosiorad k halka kuwa kale ee markaasi eh, appka ama applicationka ama qaabka internetka naga dhegeysanayn ayagana labadaba internet ay yihiin dhegeyso laakiin midna waa la soo dejisanaya midna source ayuu qofka markaasi u- oo u booqan karaa boggaas star f m halkaas aan ku leenahay dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhegeysa nairobina waxigeedan waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad mombaasaad ku sugan tahay waa hal ibir saddex dhibic shan haddii aad gaarso dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanaarifa masalaani iyo liba faafi aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic xal wajaari gaaris wajaari iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xaababalinsa raamu lafi suufta waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baabadagtuna nahayn waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balambala meeru madogaashina dhegeysta waa hal eber saddex dhibic laba nur saabit muyaale xuduudda dhankaas etoobiya siddeetan toddoba dhibic toddoba dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qoyber saaxiibyaal dhammaantiin shukran ayaani leenahay waana ku mahadsantihiin sida mar walba- mar walba inoo dhegeysataan mahadsanidin dhammaantiin saaxib iyaal iyo subakada barnaamijka soo saara inay la socodsiinaya dhegeystaan iyadoo saaka diirada ku saaran ay kaga hadlani xaaladaha iyo weliba arrimaha gobolka qoybari dhegeyste waxyaalaha fara badan ayaa isla soo falanqeynay waxyaalaha markaasi gobolka hadda u baahan tahay ayaan sidoo- sidoo kale isla eegnay dhegeystayaal haddii aad arrin iyo su-aal markaasi aad qabto iyo weliba arrin markaasi ka hadasho bal maskaxda mar walba ku celceli maxay markaasi gobolka harkee oo gobolka qoybari halkee markaasi doonayaan inay u jihaystaan haddii xoolaha xaqdarada markaasi lagu cunayo ama dadka xoolahooda haddii xaqdara markaasi lagu baabi'inayo haddii dadka xoolahooda xaqdara lagu cunayo haddii dadka xoolahooda xaqdara lagu baabi'inayo lagu lunsanayo sidoo kalena gardaamo halkaas ay ka jirta dhegeystayaal waa arrimaha isweydiinta dhegeystayaal cid waliba saaka isweydiinayso oo laga doonayo bal ina markaasi fikir iyo faham fara badan ee u yeeshaan bal dadka gobolka qoybari waxyaalaha markaas liska cadaystay ee qandaraasyada fa- laba eh, qolal meelaha markaas laga dhisayo ama guryo meelaha laga dhisayo oo sidoo kale wax markaas intifa- dabcan aysan ka intifaacsanin mise dadka ay ka helayn iyo waxyaala markaas dadka waxtar aan u lahayn inta markaas la- dabcan dadka ay iska sameynayaan mise iska cadaysteen bal dadka waa inay fahan ay u yeeshaan iyo weliba si eh, inay u kurgalaan bal ay iska celin karaan iskana joojin karaan wax markaas waxtar aan u lahayn meelaha markaas laga sameynaya dhegeystayaal star f m cunta gobolka qoybari sidaasi nabadgelyo malinta berito ayaan kulmi doonaa idinka eebe arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiga ah saaxiibayaal yuusuf bakad ayaa soo saaray nala socodsiinayay farsameynayay shukran dhammaantiin
بقصائد